kulankan waxa ay ku hadlan karaadiyay shaqaaqooyinkii bilooyinkii laha dhaafi ku dhiyeen magaalada Baraawe iyo waliba ha ku qayb galay maamulka gobolka Shabeellaha hoose uu soo horkow waxaana ku mid ah mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed odayaalka dhaqanka ee deegaanada gobolka Shabeellaha hoose iyo qaybo shal duwan ee bulshada kulanka ayaa intii soo dareeray waliba maamulka beesa gudoonsiyana waxaana ku mid ah ganacsatada magaalada oo xantada iyo ku waayeen intay dareereen shaqaaqooyinka waxaana ku mid ah odayaalka dhaqanka iyo martadii ku qayb galay kulanka iyo ka dheeraday muhiimadda yeelata nibadda iyo shal dambeeyowka maanta farxad weyn ayaa inoo tahay alxamdulilaah arrintii ooma shaqaaqadii ay taagneed magaalada maalmahan in maanta la haliyo aad iyo aad ayaan u faraxsanahay dadka waa walaalo dhib hadday dhacdo in dhib lagu haliyo ma aha dhib hadday dhacdo waa in si nabad ah iyo wadahadal lagu haliyaa annagoo ah odayaashu waxaan la wareegnay xaalkii aadayna u mahadsan yihiin dhibaato hadday dhacdo wanaagaa ka dambeeyo kadib waxaan gudageli doonnaa haddii ilaahay idmo sida duugtii kadibna sida guddoomiyaha gobolka noo sheegay inuu la laaban doono aad uga mahad celinaynaa gudoomiye ku-xeenka gobolka iyo suldaanka oo arrintaas xaqiiqadii si marada dhexda ku xirtay oo loo soo edmaday inay arrintaas soo daweeyaan howlo ka badana qabtay aad aada u mahadsan tihiin xaalkii odayaashuna waa qaateen wayna ku dowalba xaal wuxuu ahaa fariiso wadahadalka u soo fadhiiso aan wadahadalnu ahaa waxaan rabnaa
odayaasha griikiyo hadal ma jir haalka qaadadan aqbalan faahfaahin kaleetana haddana guddoomiya ku-xigeenkana biyo marka taas ii naftii insha allahu wa tacaala oo dhinaca maysakadhehe ninka dhimada duugtay iyo diyada damboyta guddi la isaaraay marka guddigaas iyo baabuurka dhibkii deer usun guddigii ka mid ah la isaaraay iyo inta kale oo dhiman guddigaas salku warsuga hidi gudoomiyaha mana caddeey dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka qorsheynta gobolka shabeellaha hoose bashiir maxamed yuusuf iyo waliba uuse ku hadlay in bulshadaiyo ka dadaalaan sidii uun ku wada shaqeeyan lahayeen horumarinta arrimo deegaanada
kulankan kulan khayr lahu ahaa khayruuna noogu dhammaaday sida aan horey idinkugu sheegaba meeshaan dowladda koonfur galbeedaa qaadatay wixii meeshaan ka dhacay dowladda koonfur galbeedaa dhabarka u ridatay annagaa qaadanay shacabka haddoo alla yidhaahdo shacabka dowladda koonfur galbeed waa annagaa qaadanay anigaana u qaaday oo guddoomiyaha haddoo alla yidhahdo guddoomiye ku-xigeenka gobolka ah marka waxaan rabnaa arrintaasu sida aad hadda uga hadasheen oo ugu qanacdeen idinkana waa idinkaga mahad celinayaa qof kasta oo wax ka maqan yahay heerkii aan waxu soo qaadnay oo waxusoo waxaynana inay ku qancaan waa ku mahadsan yihiin wixii dhimin oo koonfur galbeed xaggeeda ku dhiminna waxawaaye waxaan waxaan idinka sugaynaa inaan duco nagu soo kabtaan dowladdu waa dhib badan tahay haddoo alla yidhaahdo culeyskeeda waa badan yahay iyadoo walax miisku saaran yahay culeys ka badan imaan karaa haddoo alla yidhaahdo marka waxaan rabnaa haddoo alla ina faatixada nagu soo kabtaan guddigina waxaan sugaynaa in oo la soo saaro hadduu aliyah odayaashiina inta iswarsataan markuu shirkaa naga gabagaboobo inaad guddiga inta iswarsataan ee ii yimaadeen oo aan ninka dhintay diidihiisa iyo qaabka aan ka yeelayna aan ka wada hadalno